laba iyo toban kutub oo af soomaali ahaan u turjumaya sheikh liibaan maxamed cali ayaa munaasabad lagu soo bandhigay oo ka dhacda dhuusamareeb waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka caasimada wasiiro xildhibaano culimadiin iyo bulshada qeybeeda kala duwan ugu horeyn sheikh liibaan maxamed cali oo ah shiikha kutubadan af soomaaliga u turjumay ayaa waxa uu ka hadlay baahiyaha ku dhaliyey kitaabka marka saa aan u qoray shiikha u geeyey shiikhu waa igu dhiirigeliyey bal boqolkiiba sideean fikradda quruxda badan kitaabada ka muuqata shiikhiga shee cabdisalaan ayaa iska leh oon maaragtay khayr jasiila allah maaragtay ugu abaalguday kadib marka kitaabkaasu soo baxay oon maaragtay soddonkii u horreeyaan ka daabacay dadkii qaatay oo soo dhammeeyey ayaa waxay ugu dhiirigeliyeen safiinatu salaadka iyo arbaciinka iyana ku daro caqiidatulcawaam ilaa markii u dambeeyey aan sagaal kitaab gaari sagaalkaas kitaab oo hadda kuwa meesha ku yaala marka waxaa laga reebaa ajruumiga iyo bayquuniyada iyo daxaawiyada sagaalkaas kitaab ayaan warbaahinta la wadaagay bulsho soomaaliyeed oo aada u tiro badan oo adduunweynaha ku nool ayaa iga soo dalbatay oo la gaarsiiyey
qaar ka mida culumudiinkii madasha kasoo qaybgalay ayaa sheegay in kutubtan loo turjumay af soomaali ahaanta ay door muhiima ka qaadanayso fahamka bulshada ee diinta islaamka wasaaradda arrimaha diinta anoo afkooda ku hadlaya si gaara aan u dhiirigelin doonaa bulshooyinta reer galmudug gaar ahaan reer dhuusamareebeed inay u istaagaan qof walbaaba siduu diinta islaamka uu mug uga geysan lahaa bulshadiisana ugu dhiirigelin lahay ouna u baran lahay asagu mar haddaada adugu aadan aqoonin waxaad bulshada aada usii gudubso garan maysid marka waxaan leenahay u istaaga sidaad bulshadiinna u anfici lahaydeen sida caawa aada usoo ajiibteen howlkan aada usoo fadhiisateen si lamid ah u fadhiista goobaha diinka lagu akhriyo
gudoomiyaha degmada dhuusmareeb maal cabdiraxmaan cali maxamed giduqurow wasiiru ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug shariif cabdinuur bare wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo mas-uuliyiin kale oo iyuna madasha ka hadlay ayaa dhammaantood soo dhaweeyey turjumaada labaiyo tobanka kutub ee af soomaaliga loo turjumay iyagoona madasha ka ballan qaaday kutubo ay u qaadeen bulshada qeybeeda kala duwan kutubtii waxaan isleeyahay sheekh maxamed soomar meesha ka dhammaadeen islahay waana dhammaan rabaa indhaheydan u jeedaa annagu degma ahaan horta kutubta maadaama la yiri waa labaiyo toban kutub kitaab labaiyo toban kitaab kitaab kasta shan xabaan lixdan xabaan qaadaynaa degma ahaan haddii alla yidhaaha marka waa mahadsantihiin ilaahay haydin barakeeyo salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kasoo wasaarad ahaan wasaaradda waxbarashadu dabcan waxaan leeyahay waxaan ku deeqaynaa anagoo ku hadlaya afka wasaaradda oo wasiirkuna wakiil uga ah wasiir dhoore iyo dhammaan baxda wasaaradda waxaan ku deeqaynaa konton boog oo aan konton kutaab aan dhaho oo aan rajayn doono hadduu la ihahdo inay ka faa'iidaysan doonaan xerooyaal badan oo aan awoodin inay kutaabadaasi helaan marka waxaan rajaynaya insha allah inaan u wakiilo doono culammada qaarkood ee dib u celiyaan moolacyadii meeshaas looga faa'iidaysto ka wasaardahaan intaasaan ku deeqaynaa aadaan u mahadsantihin waan iga mahadnaqayaa sida qurux badan sheekh liibaan waxaan leeyahay cilmigaaga iyo xoogaaga baa allaha kuu barakeeyo aan u ducino toogadan mar kalena waxaan rajaynaa marar madal badan oo saan oo kale ah oo culamo badan oo sheekh liibaan oo kale ah inay soo bixi doonaan oo aan rajaynayna inaan kasoo qayb galno bandhiga kutubadan ayaa hore loogu qabtay muqdisho gurceel iyo dhuusamareeb iyadoona deegaano kale oo galmudug ka tirsan lagu wado in maalmaha soo aadan ay ka dhacdo